wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee dowlgoboleedka hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono olole dadka waaweyna lagu barayo xisaabta qoraalka iyo akhriska farta soomaaliga olalaan dadka waaweyn wax lagu bari doono ayaa waxaa ka qayb qaadan doona ardayda jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada sare sida uu sheegay wasiirka waxbarashada hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle waxaa jira iyadan olole haddan ugu soo food leh oo mar dhowaan bilaabi doono oo ardayda jaamacadda ay ka qayb qaadan doonaan ah far soomaaliga iyo xisaabta in la baro dadka waxaan rabnaa sanadka intuusan dhammaan saddex boqol oo kun oo maxaan ku idhahdaa dadka wax akhri kara waxna qori kara hooyada waxaa la rabaa e v plus inay tuuro karto magaceeda akhrisan karto marka waxaan aan bilaabi doona ololaha ah far akhriska iyo qoraalka iyo xisaabka magaalooyinka waaweynay ka bilaabo doonaan meelaha la xoreeyey iyo tuulooyinka waaba sahlan yihiin laakiin magaalada waxaa la rabaa jaamacadaha inay ka qayb qaataan ardayda secondariga ka qayb qaataan qof walba inuu bari karo toban qofood tirada waa lasoo qaybi doonaa nugu soo aadi doonta iyadana waa ku tala jirnaa wasiirka waxbarashada hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle ayaa sheegay in degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan sida maxaas matabaan muqukuri tardo hees iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe laga hirgelin doono iskuulla ay wax ku bartaan caruurta ku nool deegaanadan waxaana sugaysa afar boqol oo goobood oo wax ka qabasho u baahan oo macallimiin u baahan oo arday u baahan oo maxaan ku rahdaa iftiinkii waxbarashada u baahan marka culeyskaas faraha badan aan ka shaqaynaynay meel fiican waa marayaan haddana dhismooyin waa bilowdeen hirshabeel oo dhan meel waa gabagabay ku socdaanba meelaha hadda idinkugu dhow waxaa ka mid ah maxaas iyo goobo iyo moqokori iyo dhinacan kalena farlibaax ayaa hadda soo socota matabaan oo laba meela beergidid oo kale heesaa ku jirta gruub fara badanaa soo socda waa iska soo daba dhici doonaan qaarna contracts waa hadda un la xayiisiin doonaa way soo mari doonaan waxaa jira ayagana iskuulaad kale solar la saari doona oo la rabo dadka waaweyn in wax lagu baro habeenkii waana muhiim arrimahaas oo dhan wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada deegaanada hirshabeelle waxaana magaalada beledweyne tobabar uga socdaa macalimiin wax ka dhigi doona iskuulle ku yaala gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe